تجلى الصحب في عسر ويوم اليسر ستار إذا ابتسمت كفوف المال حولك كم وكم دار وكم بسمت لك الدنيا وضاقت منهم الدار فكم بالمال عاش القوم جهل الجاه كم ساروا mid ka mid ah waxyaabaha ay sida weyn uga walwalaan waalidiintu waa in ubadkoodu ay saamayn ku yeeshaan saaxiibada xunxun iyagoo waalidiinta sannado badan dadaal xooggan ku bixinayey tarbiyada koriinta iyo daryeelka carruurta haddana shakila'aan waxaa ku abuurmaya cabsi weyn oo ay ka qabaan mustaqbalka ubadkooda iyo inay bayaada ku xidhan saamayn xun ku yeelan karta akhlaaqdooda hadday ahaan lahaayeen saaxiibada xunxun ee iskuulka xaafada iyo guud ahaan bulshada saaxiibada xunxun iyaga ayaa sababi kara inay fasaada akhlaaqda ruuxa qofka bani aadamka ha yaraada ama haweynaadu markay ku hareeraysan yihiin saaxiibo xun aad ayuu ugu saamoobaa hadduusan go'aan ku qaadan inuu ka fogaado sababtoo ah waxay si joogtaa ugu buurinayaan shakhsiga inuu ku dhaco dembiye iyo macaasi nafta bini aadamka dabciyahan waxaa si weyn u saameeya waxa soo gaaraya dhagaha una soo jiida hamigeeda iyo rabitaankeeda sida eryada been abuurkee la soo qurxiyey kuwaasoo saameyn ku yeelan kara mustaqbalka ruuxa waxaan arrinkaas tusaale u soo qaadan karnaa markay carruurtu daawadaan musalsalada faxshiga iyo ciyaaraha waxaad arkaysaa ilmaha oo ku hadaaqaya kelmaadkii ay ku hadlayeen jilayaasha iyo ciyaartoyda sababtuna way saameeyeen taas cagsigeeda hadduu ilmuhu daawado muxaadaraad nadwaadka cilmiga iyo tartamada diiniga waxaad arkaysaa ilmaha agoo u wacdinaya sidii sheekhii oo kale marka ilmaha waxaa mar walba saamayn xun iyo mid sabanba ku yeelan kara ciddii uu la falgalo waxaa arrinkaas si weyn kuu dareensinaya xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee odhanayey qofka wuxuu ku diniyahay saaxiibkiis midkiina iska fiiriyo qofku ka saaxiib dhiganayo waxaa soo saaray axmed wuxuu ubadka ka baran karaa saaxiibada xunxun akhlaaqda xumi nooc kastoo ah oo ay ka mid yihiin maandooriyaha kucaasigarowga waalidkiisa iyo inay dhammaan burburto jiritaanka ubadka kama dambaystiina waxuu noqonaya ubadka miidaan ka sariigoonin wax kastoo shar ah وكم بسمت لك الدنيا وضاقت منهم الدار فكم بالمال عاش القوم جهل الجاه كم ساروا وكم بالمال قد جلبوا قبيح القوم غداروا قبيح القوم غداروا haddaba siduu buu waalidka uga ilaalin karaa inay ubadkiisu yeeshaan saaxiibo xun waxaa muhiima in waalidka doonaya inuu ku guulaysto inaysan carruurtiisu saameynin afkaarta iyo dhaqamada liita ee kaga soo dusaya bayada ku hareeraysan inuu mara tallaabooyin ka soo socdaa kow waa inuu waalidku u duceeya ubadkiisa inta badan waalidiinta soomaaliyeed waxaa ku badan inay habaaraan carruurtooda haba ugu sii darnaata markii ay baalmaraan awaamirtooda arrinkaasna waa uu reebay nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana ka sugnaaday xadiis micnihiisu yahay ha habaarina ubadkiina kadibna aad ku beegantaan saacaddu allah ajiiba ducada taa beddelkeed waxaa laga rabaa waalidka inuu ka caado dhigto inuu u duceeyo ubadkiisa waana inuu mar kasta carabkiisa baraa khayrka iyo wanaagga say kaga daydaan ubadka labo waa in ubadka ku tarbiyisaa barashada diinta taasoo ku hagaysa akhlaaqda iyo qiyamka wanaagsan maxaa yeelay markay aabayaashu qulubta ubadkooda ku beeraan tarbiyada wanaagsan wuxuu ilmuhu ku korayaa fidrada wanaagsan oo jeclaysiinaysa keyrka dhanka kala nacbaysiinaysa sharta iyo munkarka saddex waa inuu waalid kala saaxiiba awlaadiisa kana agdhowaado aabbaha wanaagsan waa mid kala saaxiiba wiilkiisa ama gabadhiisa taasna waxay kaa caawin kartaa in ubadka mar kasta kuu sheegtaan caqabaadka haysta isagoo si fudud u xalinayo balse hadduu waalidka yahay mid mar kasta usha deegta u saaran tahay aaminsanaya inayna carruurta lagu tarbiyan kara usha oo keliya waxaa meesha ka bixisa cilaaqadii ka dhexaysay isaga iyo carruurtiisa waxaanay jeclaanayaan carruurta inuu guriga ka maqnaada aabahooda maxaa yeelay joogitaankiisa waxay u arkayaan caqabad ku horgudboon marka hadduusan jirin xidhiir daacadda oo ku dhisan is-ixtiraam naxariis iyo turid oo u dhexaysa waalidka iyo ilmihiisa waxaa adag in la xaliyo arrin kastoo qusayso ilmaha gaar ahaan arrimaha aysan waalidku ogeyn afar in ilmaha loo dhiibo howla iyo mas-uuliyad ka jeedinaysa saaxiibada xun yaad kaga sheegsantay inuu ka agdhow yahay kadib sheeqadaas ayuu kaga mashquuli doonaa la fariisiga iyo la socodka saaxiibada xun shan waa in waalidka isaga iyo ubadkiisa ay si wada jira isku weydaarsadaan halbeegyada iyo qiixitaanka saaxiibka wanaagsan arrinkaas wuxuu ilmo u arkaya inuu maqaam sare ka jooga waalidka agtiisa kadibna waxay ku riixaysaa inuu la saaxiibo ruuxii uu ka helo sifaadkii ay isku raaceen isaga iyo aabbihiisa ama hooyadiisa balse waalidku waa inuu iska ilaaliyaa inuu si joogtaa u xumeeyo canuga saaxiibadiisa sababtuu ah ilmaha da'diisa oo yar awgeed wuxuu u fahmayaan taasi ay tahay daciiftilimo isaga ku jirto ama shakigelin awooddiisa lix waa in si joogtaa loola socdaa ubadka iyadoo ay tarbiyadu wanaagsan muhiim tahay haddana kuma filno ubadka inay ka weeciso saaxiibada xunxun garaadkiisa oo yar awgiis balse waxay u baahan tahay dabagal joogta ah iyo la socodka waalidka habdhaqanka carruurtiisa waxaa hubaalla in waalidku ku arki kara canugiisa calaamad u tilmaami kara jiritaanka inuu ku xidhan yahay saaxiibo xun sida inuu jecel yahay kafogaashiyaha dadka ama inuusan soo dhexgelin qoyska tacliinta oo liidata isbeddel dhanka dabiicadda hablabiska xun jeega xirashada iyo habab kale uu ogaan kara oo keliya waalidka soo jeeda ee la socda tarbiyada ubadkiisa toddobo u ogolow inuu wakhti yar la qaata saaxiibada wanaagsan adoo xooga saaraya fikradda inuu si tartiib tartiiba uga baxo kuwa xun ama gey deegaan wanaagsan si uu hela saaxiibo wanaagsan tusaale ahaan hadduu ilmuhu ku fasahaadiyo magaalo sababtuna ay tahay inuu ka helaya baraha bulshada geygoob uusan ka helinin adeegaas ugu dambayntii waa inuu waalidku dareensanaada inuu badkiisu yihiin ammaano uu allah u dhiibay kalana xisaabtami doona maalinta dambe ku dadaal tarbiyadooda si ka weyn sida aad ugu dadaasho quudkooda maxaa yeelay ilmaha wanaagsan waxuu ku anfacayaa intaad nooshahay iyo markaaad ciidda ka hoos marto intaba حولك كم وكم دار وكم بسمت لك الدنيا وضاقت منهم الدار فكم بالمال عاش القوم جهل الجاه كم ساروا وكم بالمال قد جلبوا قبيح القوم غداروا قبيح القوم غداروا